saddexdii xubnood baa inay gabdhuhu xubin yeeshaan ahayd oo saddexdii xubnood oo beesha aysan axmud lahayd oo mudaqalka sare ahaa oo madaxweynaheenii hore puntland loo magacaabay la siiyey annaguna raallida ka ahayn labadii kaleo midna kismaayo la geeyey oo beesha abakar ciise lahayd midna murse ciise lahaayeen oo hadda arrinteeda laga hadlayo qorshaha soomaaliya ku heshiisay sida sharciga nolosha dhigayo oo soomaaliya ku midaysan tahay beesha caalamkuna ay goorjooga ka ahayd lana socoto waxay ahayd in ay gabdhuhu xubin yeeshaan mar walba arrintaas waxaan aaminsannahay gabdhaha maaha inaan ragada ta iyadoo dad khasab ah la rabo in khasab lagu soo saaro nabadoonnadii la rabay inay ka yimaadaan ergooyinku oo soo qora iyadoo aan la soo marin suuqa dad laga qabtay aan sharciga waafaqsanayn arrintaas waxaa ka dhiga oo ka indha saartay oo ka dhiga saartay guddigii madasha oo heer puntland guddigii doorashada dadban ee heer puntland guddigaas waxaan leenahay guddi cadaalada maahe waa guddi garab ah madaxweynaha puntland oo guddigaas magacaabay ciddi kuwa lahaydba waxaan leenahay cidnana matalaan hadda diiwaangelin iyo hawl bay wataan baa la yidhi waxaan uga digaynaa magaalo madaxda puntland oo hadda doorashooyinka caalamiga ahay ka socdaan in amniga la ilaaliyo in aysan qaabka haddii wax lagu sii wado wixii ka yimaada mas-uul ay ka noqon doonaan guddiga doorashada oo hadda hawsha wada ka joogaan leenahay waa uga digaynaa cid kasta oo mas-uuliyiina ama arrintaasi daqmaysana waxaan leenahay ha ka qayb qaateen lama rabo hal xaaraan iyo niril xaala ma dhasholaan guddi sidii geeli la kala dhici jiray ergaha oo suuqa laga soo qabsaday si nina ubadiya ku guuri waxaa ka soo bixi doonaa maxay noqonaya kursiga ninka khasabka lagu siinayo gabdhaha lahaaye ragba male haddii la rabo gabdhuhu xuquuqdoodii ilan isaan axmed kaliya gabdhahooda in lagu tunto maaha gabdhihii soomaaliyeed oo kale cid weyna qondadii loogu talagalay bay heshay nina gabdhahay kuma tuman karo kuma tuman karo mana yeelin mana yeelin intaasaan leeyahay nabadoonnada kale iyo ragga kaloo iga damayn doonana iyana waa ka hadli doona waxaan ka tagnay haddii alla idmo arrintaa digniin baan ka bixinaynaa meesha caalamka puntland soomaaliya cid walba ciddii aan ka hadallay guddigaas haddaan ma qaban karaan doorasho waa dhinac intaasaan